kuwahana wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer doctor cabdi yaasiin waxauu si rasmiya u shaaciyey in xaafadda madiina oo ku taalo koonfurta magaalada burco lagu arkay dhowr qof oo qaba cudurka shiyanbiyoodka islamarkaana ay u dhinteen laba qof oo ka mida dadkaasi lagu arkay cudurka shiyanbiyoodka siduuhan wasaaradda caafimaadka oo maanta ka hadlayay shir jaraa'id oo arrintaasi ku shaaciyey ayaa waxaa ka mid ah hadalkiisii aaasulan ka bilaabo xaafad kamid a xaafadaha burco xaafadda reer madiina ee magaalada inteeda ku taala dhinaca xogka agaa bilaabida nasabka marka xaafadaas baa shulan ka bilaacay shulankaasi laga daf buu dilay dad xogeeyana waa laga daweeyey isbaalka qaar baa la keenay shalinka ugu dambeysay laba tiin baa galay oo gawaari wato daweyn iyo fanabeyn wax sita ayaan u dirnay marka faad baan wadey ka mas-uul ahaa labadaatiin waxay soo sheegeen dhowr ruux soo daweeyeen oo askeen oo shubaya inkastoo runtii la baayeen oo aanay ahayn wax xaalad sideesa ku jira aanay oo badan aanay hal qof bay adeen oo gabadh ulahaydo ay usoo gudbeen cisbitaalka intii kalena meeshoodi ku daweeyeen marka halkaas xaafadaasoo runtii aad moodeen nadaafadu wanaagsan tahay siduuhan wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer maruu maanta shirkaasi sharaa'id ka hadlayay waxaa kaloo uu warkiisa ku sheegay in deegaanka coodanle oo ka mid ah deegaanka degmada qurulugud isagana sidan oo kale lagu arkay qaybo ka mid a cudurka jadeecada halkaasi oo dad badani haatan ay u liitaan cudurkaasi sudiyahan wasaaradda caafimaadku waxa uu sheegay inay halkaasi ay u dirayaan gurma deg deg ah iyagoo kaashanaya ururka bishacas oo isagu ka qayb gala arrimaha caafimaadka waxaana ugu baaqay xukuumadda somalilan gaar ahaana wasaaradda caafimaadka iyo weliba hay-adaha samafalka ee qeybta ku leh dhinaca caafimaadku inay jawaab cad ka bixiyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loogu jiro dhibaatooyinkan caafimaad ee kasoo kordhay deegaamadan gobolka togdheer siduuha wasaaradda caafimaadku isagoo mar kale ka hadlayo jadeecada ka dilaacday deegaanka coodanle waxaa ka mid ah hadalkiisii xanuun baa dilaaca oo shadeeca ay kamid tahay iyo darxumooyin kale oo maalintushiya kamid yihiin marka iminka waxaa qayl ka jirta degmada warlugud deegaanka coodanle la yidhaahdo oo berihan bay ka jirtay jadeeco dad soo guurtaa oo badan oo hawska soo guuray ay soo degeen marka imkada baan halkan ufadhinay bishacas aanu ka hobsanay tiim iyo gawaadhi keenaan maadaama iyagu ibertifka dhinaca gacanta aan ku heshiino inay u diraan tiim kale waxaan rajeyna inay bari baxaan oo dabaata wixii kale lasoo qaban karo lasoo qabto marka runtii xaaladaasa ka jirta